ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaaday xero ciidamada xabashida ethoobiya ay kaga sugan yihiin gobolka bakool ciidamo hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bakool dhanka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen magaalada baydhabo xaafadda loo yaqaano banqiyaano ee magaalada baydhabo ayaa weerarku uu si gaara kaga dhacay dhanka gobolka gadana rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan weerarka la kulmay ayaa ku sugnaa xerada loo yaqaano baraxow ee ku taalla degmada baardheere ee gobolka gedo dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay ka fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala beegsaday askarta dowladda federaalka weerar ayaa xalay lagu qaaday isbaaro u taallay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka halka loo yaqaano daa'ud yare oo u dhexaysa deegaanka jasiira iyo magaalada muqdisho muddo kooban oo uu socday dagaalka waxaa halkaa isaga cararay ciidamadii dowladda federaalka ee dadka isbaaraysanayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la wareegay goobta ayaa halkaa ka qaatay agabyo kala duwan oo ciidan isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin xaafadda munkayga ah ee degmada afgooye dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlayay difaacyada ah ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la eg yahay